wasaaradda gargaarka jubbaland ayaa waxay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay ka wadaa dadaalo loogu hortegayo foojignaanta masiibooyinka iyo sidii loo maarin lahaa masiibooyinka haddii ay dhacaan wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed oo ka hadlay kulan lagu soo bandhigayay siyaasadda maarinta masiibooyinka jubbaland ayaa wuxuu sheegay in jubbaland ay ka go-an tahay maarinta masiibooyinka isagoona ka sheekeeyey saameynta ay ku yeelatay fatahaadihii alliino deegaanada dowlad goboleedka jubbaland
saan la wada soconno jubbaland hadda sanadkii ugu dambeeyey an wasaaradda waxaan joogaa hadda sanadii waxaan u marinayaa saddex bilood waxaan soo marray oo sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii afar iyo labaatanka bilowgeedii ahaa elnino faladis wixii la dhihi jiray fataxaadihii dhibka badnaa ee dadka badan naga galaaftay hantida badan naga galaaftay burburka badan naga gala xaweeye u geystay xaweeye infrastructure xoog badan iyo buundooyinkeenii magaalooyinka baardheere iyo buurdhuubo iyo kismaayo waqooyigeeda iyo luuq saameynta badan ku yeeshay waxay ahayd musiibo iyo dhibaato soo dhacday markay socotay fatahaadaasi bilaabanaysay oon filayo inay ka bilaabatay nofembar gii labaataniyo saddexdii ay ka bilaabatay waxa ugu horreeyey ee lasoo wacaa wasaaradda ugu horreeyey ee lasoo wacayay ee dhibaatadaasi waxa weeye si loo maarayn lahaa iyo sidii looga hortegi lahaa iyo qorshaheedu waxay ahayd wasaaradda gargaarka ahayd seen musiibooyinka siyaasaddii aan ku maaran ila aan u dejin lahayn wey waxugu badan waxay ahayd wasaaradda in la yidhaahdo war maxaa fatahaadaha iyo dhibkan dhacaya idin ka qorshaysan maxaad qabateen keliyana naguma ahayne wasaaradaha halkan fadhiya hadday noqoto howlaha guud hadday noqoto wasaaradda deegaanka hadday noqoto beeraha hadday noqoto waxaa weeye wasaaradaha kaloo dhanba saameyn nin walba waxa weye meel bay ka soo gelaysa waxa weeye seeno siyaasadii jubbaland laga soo bilaabo from dolow ilaa raasgamboni dowladda jubbaland siyaasadii ay masiibooyinka uga hortegi lahayd say u maarayni lahayd si looga wada shaqayni lahaa